إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum dhegaystayaal kusoo dhowaada warka habeennimo ee idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah mas-uul ka tirsan maamulka gobolka shabeellada hoose ayaa lagu dilay deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho maareeyaha garoonka diyaaradaha ee magaalada garbahaarey ee gobolka gedo ayaa lagu qaaday weerar dheliyey khasaare hoggaanka ciidamada shisheeyaha ee duulaanka ku jooga soomaaliya ayaa ka cabanaya mushaar la'aan haysata muddo hal sanno ah iyagoo sheegay in xaalad quus ah ku jiraan ciidankooda afhayeenkii iscasilay ee maamulka la baxay hirshabeelle ayaa maamulkaasi iyo dowladda federaalka ku eedeeyey inay ku fashilmeen dagaalka ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab dowladda federaalka ayaa sheegtay inay maamul goboleed u aqoonsatay maamulka la baxay e c c kaatumo ee ka arrimiya qaybo ka mid ah gobollada waqooyi ee soomaaliya hogaamiyaha maamulka la baxay somalilan ayaa u hanjabay xamsi cabdi barre oo ku sugan magaalada laascaanood ee gobolka sool
ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa toddoba iyo tobanka shabaal kun afar boqol afartan iyo lix hijri kuna astaysan afar iyo tobanka bisha afraad labada kun shan iyo labaatanka kusoo dhowaada warkii oo dhan mas-uul ka tirsan maamulka gobolka shabeellada hoose ayaa lagu dilay deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho howlgal qorshaysan oo galabnimadii maanta ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen agagaarka isgoyska deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho waxay ku dileen maxamed xasan jiir oo ku magac dheeraa maqas oo ahaa guddoomiye ku-xigeenkii maamulka gobolka shabeellada hoose dowladda federaalk ugu magacaaban deegaanka sabiid ee hoostaga degmada afgooye ninkan ayaa sannadihii ay ciidamada dowladda federaalk ku sugnaayeen deegaanka sabiid si aad ah u dhibi jiray bulshada deegaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa labaatankii bishii ramadaan ee sannadkan kun afar boqol afartan iyo lix hijri weerar cagmarin ah kula wareegtay deegaanka sabiid waxaana hadda deegaanka ka jira maamul islaami ah maareeyaha garoonka diyaaradaha ee magaalada garbahaarey ee gobolka gedo ayaa lagu qaaday weerar dhaliyey khasaare ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay weerar qaraxa ku qaaday guriga maareeyaha garoonka garbahaarey uu ka degan yahay magaaladaasi waxaana weerarkaasi ku dhaawacmay hal askari oo ilaaladiisa ka mid ahaa hoggaanka ciidamada shisheeyaha ee duulaanka ku jooga soomaaliya ayaa ka cabanaya mushaar la'aan haysata muddo hal sanno ah iyagoo sheegay in xaalad quus ah ku jiraan ciidankooda waxaa soo jeedinaya mubaarag cumar xil ciidamada shisheeye ay wajahayeen caqabado aad u daran ayaa waxaa walaac laga muujinayaa dhaqaalxumada haysata ciidamada shisheeye ee shaarka loo bedelay howlgalkan magaciis loo soo gaabiya oosom ayaa ku dhow inuu u burburo dhaqaalo la'aan kadib markii ururka midowda afrika uu waayey dhaqaale uu ku sii wado duulaanka dhowaan magac loo bedelay mas-uul ka tirsan ururka midowda afrika laguna magacaabo sifuulbam oo la hadlay qaramada midoobay ayaa aad uu diiriyay xaaladda ciidamada shisheeye ee soomaaliya isagoo sheegay in jiritaanka oosom uu wajahayo khatar weyn kadib markii ay sii xoogaystay dhaqaal xumida haysata waxa uu xusay mas-uulkan in howlgalkan uu ku tiirsan yahay helidda maalgelin joogto ah isagoon si gaar ah ugu digay saameynta baan ay leedahay mushaar la-aanta haysata ciidamada shisheeye ee socota muddo ku dhow sagaal bilood taas oo keentay inay ka niyid jabaan howlgalka cusub ay ku dhawaaqeen sanadka labada kun shan iyo labaatanka sidoo kale mas-uulkan ka tirsan midowda afrika ee la hadlay qaramada midoobay ayaa sheegay in magaalada kambala ee caasimadda dalka uganda lagu wado inuu dhowaan ka dhaco shir loogu aransanayo mustaqbalka howlgalkan dhicsuuba iyo cidda qaadanaysa maalgelintiisa si kastaba ahaatee ciidamada shisheeye ee duulaan ku jooga dalka soomaaliya ayaa xaaladooda usii muuqataa mid quus ah islamarkaana aysan jirin cid taakulaysa amaba maalgelisa iyadoona ciidamadan ay isku soo koobeen xeryaha militariga iyagoo ka baqdin qaba weeraro ay kala kulmaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab afhayeenkii iscasilay ee maamulka la baxay hirshabeelle ayaa maamulkaasi iyo dowladda federaalk ku eedeeyey inay ku fashilmeen dagaalka ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab maxamed qaasim ayaa ka warramaya cabdulaahi dheere oo ahaa afhayeenkii maamulka la baxay hirshabeelle ee dhowaan iscasilay ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in maamulka uu hogaamiye cali guudlaawe iyo dowladda federaalka ay ku fashilmeen dagaalada ka socda gobolka shabeellada dhexe waxa uu xusay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay qabsatay dhul ballaaran oo ka tirsan gobolka isagoo sidoo kale sheegay in maxaabiis looga qabtay weerarkii masaajid cali gaduud waxaa jirta dowlad goboleedka hirshabeelle in laga qabsaday deegaano badan oo hal sano ka hor la xoreeyey waxaa laga qabsaday ceelbaraf kow ceelbarafaa laga qabsaday ceelbarafaa gobolka shabeellada dhex khaasatan gobolka shabeellada dhex ceelbarafaa la qabsaday waxaa la qabsaday biyocadda waxaa la qabsaday meyrtuuge waxaa la qabsaday muxuu ahay meesha la yidhaahdo alkowsar waxaa la qabsaday muxuu ahay deegaanka bushashiiq waxaa la qabsaday muxuu ahay geelgub intaas gacanta dowladday ku jirtay waxa waaye marka waxa waaye waa waa arrin xum oo farsamo xumo ku dhacday oo dadaan xumo ku dhacday oo dowlad goboleedka hirshabeelle khaasatan gobolka shabeellada dhexe oo mas-uuliyaddeeda ay taabahayso intaasaa la qabsaday masaajid cali gaduud dagaalkii ka bilowday oo maxaasiciid lagu qabtay oo nuurdol lagu qabtay oo deegaano badan lagu qabtay daarunicma lagu qabtay intaas oo bushashiik lagu haayey ay gacanta dowladda ay ku jirtay oo xaaji cali oo ku jiray intaasoo dhan muxuu ahay hadda alla waayey waxa uu geesta kala tilmaamay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay dagaal kula wareegeen magaalada balcad dhaqdhaqaaqyo joogto ahna ay ka samaynayaan hareeraheeda waxaa waaye dagaalka haddaan ka bilaabo degmada balcad ee noogu soo dhowo hadda meeshaan ku jirta degmada balcad meesha dalxiiska loo aadi jiray afkeeda gadaalee shabaabaa jooga saldhigii balcad habeennadii usugaa ka talsho waa laga soo tego warshadda kaliya how joogaa guddoomiyaha hadda hadlaaya ee xildhibaanka ijaafiyahay waxa waayey carafaag waa aragta carafaag maana in hareeri caadle dadaa lagu dilay hareeri caadle askaraa lagu dilay waa la yimid amisoonta iyo haddii loo gudbaa helikobtarku gudub waay degmada balcad guddoomiyahan halahow joogay dibay u dhacday dadkii deegaanka deganaay boondadyow difaac dhigtay qoryo wuxuu ku jeejay dadkii waxa deganaay dhinaca duga deganaay hoobiyaalaa lagu riday carafaagaa laga tuuray muryaalaa laga tuuray kulanka faaxasanaa laga tuuray beerihii mashruuca laga tuuray intaas hadday shabaab joog waayaan waxaan kaa sheegay waa been guddoomiyaha degmada balcad ee maamulka hirshabeelle ayuu sheegay cabdulaahi dheere inuu yahay nin fulay ah furimaha dagaalkana ka soo carara dadkii oo dagaalka ugu soo cararayna oo ka mid yahay wiil ou dhalay askarti aad ku soo oroday ee inta dagaal gelaysa ka soo orodana ma hilmaansin aniga aniga wiilkaygaa ku jira xamuuyare aad uga soo oroday basro meesha la yidhahdo aad uga soo oroday oo dabakici weysa raal ah xataa ehelkiisa iyo qaraabadiisa aniga ima dhihin dadka kale oo inaad dagaal gelisa rabtana yay kugu sirmin dagaal shabaab adiga daacad kaama ah ninkan saaxiibka aho gobernatoraha gobolka shabeellada dhexaa cabdicasiisow qax ku yahay waa kasoo qaxay jowhuruu kasoo qaxiyey wuxuu kasoo qabiya cadda iyadoo dagaal ka socdo kasoo kuday anaa og marka caddaynayna leedahay buruuf caday leedahay hal maalin meelo uga dagaalam dagaal waxaa ugu dambaysa maalinka axmed carab uu ka dhimaayo biyacaddo uu ka galay halkaas maruu dagaal galay dagaal kalou galana ma jirto si kastay ahaataba madaxdan ishaysata ayaa calaacalkooda waxa uu ku soo aadayaa iyadoo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay bilooyinkii dambe la wareegtay deegaano badan oo ka tirsan gobollada hiiraan shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose kuwaas oo hadda si buuxda loogu maamulayo shareecada islaamka dowladda federaalk ayaa sheegtay inay maamul goboleed u aqoonsatay maamulka la baxay e c c khaatumo ee ka aramiya qaybo ka mid ah gobollada waqooyi ee soomaaliya xamsi cabdi barre oo ah ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk oo weli ku sugan magaalada laascaanood ee gobolka sool ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in maamul ahaan ay u aqoonsadeen maamulka la baxay e c c khaatumo ee ka arrimiya magaalada laascaanood waxa uu sidoo kale sheegay inuu ka qaybgeli doono maamulkan shirkii uu ku baaqay xasan sheekh oo ah madaxweynaha dowladda federaalka isagoona shisheeyaha caalamka ugu baaqay inay aqoonsadaan maamulka la baxay e c c khaatumo waxaan cod dheer ku sheegayaa in s s c khaatumo ay tahay deegaan iyo maamul soomaaliyeed oo ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya waxaan cod dheer ku sheegayaa in s s c khaatumo tahay deegaan iyo maamul soomaaliyeed oo ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya mana aha meel lagu muransan yahay ma aha meel lagu muransan yahay sidaa darteed dhammaan saaxiibada soomaaliya kuwa dawliga ah iyo kuwa aan dawliga ahaynba waxaa waajib ku ah in ay si la mid ah maamulada kale ee federaalka maamulka khaatumo ula dhaqmaan dadka la socda siyaasadda soomaaliya ayaa tilmaamaya in booqashada xamse ee laascaanood ay ka dambeeyaan ujeeddooyin siyaasadeed oo ah in ra-iisul wasaaruhu safarkiisan uu yahay fursad uu ku muujinayo inuusan ahayn shakhsi awood la'aan ah balse uu yahay nin uu adeegsan kara awooddiisa siyaasadeed iyo maamul sida ugu habboon falanqeeyayaasha qaarkood waxay rumaysan yihiin in xamse cabdibarre uu doonayo in uu booqashadan uga faa'iidaysto sidii uu isugu muujin lahaa inuu yahay shakhsi saamayn ku leh siyaasadda soomaaliya taasina ay u noqoto mid uu isaga fogeeyo eedeymaha sheegaya inuu yahay asalmadoorshe aan wax saamayn ah ku lahayn maamulka villa soomaaliya booqashadiisa laascaanood waxay sidoo kale xiisad dagaal oo hor leh ka dhex abuuri kartaa maamulka la baxay somalilan ee uu hogaamiyo cabdiraxmaan ciro iyo kan la baxay e c c khaatumo ee uu majaraha u hayo firdhiye hogaamiyaha maamulka la baxay somalilan ayaa u hanjabay xamse cabdi barre oo ku sugan magaalada laascaanood ee gobolka sool waxaa umuuro ku saabsan warkaa soo jeedinaya cali aadan xasan cabdiraxmaan ciro oo ah hogaamiyaha maamulka la baxay somalilan ee fadhigiisu yahay magaalada hargeysa ayaa u hanjabay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka xamse cabdibare wuxuu safarka uu ku tegay laascaanood ku tilmaamay mid aanay mas-uuliyad ka muuqan sida uu hadalku dhigay wixii khasaare ah ee ka dhasha socdaalkaas waxaa dusha saaran doona cidda soo dirtay iyadoona si buuxda ay u qaadi doonaan mas-uuliyaddaasi ayuu yiri ciro oo ku sugan magaalada hargeysa waxaan u sheegaynaa beesha caalamka dadaalada aanu samaynaynay ee qaramaynta intaa dunidao dhan way la socotaa laakiin waxaan u sheegaynaa safarka prime ministerka soomaaliya ee khayra mas-uuliyaddu ka muuqato wixii khasaare ka dhasha inay soomaaliya iyo ciddii soo dirta ay ka mas-uul noqon doonto wixii khasaare ka yimaada safarkaas maqiiqa ah inay soomaaliya iyo ciddii soo dirta ay ka mas-uul noqon doonto hadalka cinro ayaa kusoo beegmaya xilli xaalad kacsanaan siyaasadeed iyo mid amni ay ka taagan tahay gobolka sool gaar ahaan magaalada laasacaanood halkaas oo ay dhowaan gaareen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka dhegaystayaal warkii habeennimo oo aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waa naga inta wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu